dhegaystayaal mar kale kusoo dhowaada barnaamijka caweyska washington iyo caawa oo uu marti igu yahay hal abuure cabdulaahi aadan sheekh maxamed oo ku magac dheer jobo oo muddo soddon sano iyo dheeraad ah degan ama ku nool xerada qaxootiga ee dhagaxley ee dalka kenya jobo waxa uu caawa nagula caweynayaa barnaamijkan caweyska washington isaga oo noo haya tixo dareen kala duwan xambaarsan isaga oo sidoo kalena noo qaadi doonaa heeso ay qaadaan fanaaniin waaweyn waa caawa iyo caweyska washington waa kusoo dhaweynaya marka ugu horeysa barnaamijka caweyska washington ee laanta afka soomaaliga v o a kusoo dhawow jawbo waa ku dhawaay waa ku dhawaay waad ku mahadsan tahay waa ku dhawaay waxaa tahay nin abwaana oo jooga xero qaxooti waan garta bal noloshaada iyo xerada qaxootiga iyo nolol xero qaxooti marka ugu horeysa haddaad bal yaro sifayso dadka dadka yaro tusi aan aan aan xero qaxooti weligood arag waan tusinayaa bismillah waa tusinayaa wuxuu leeyahay a wuxuu leeyahay soddon soddon sano iyo dheeraad waxa aan dhex joogaa qaxootiga dhadhaabeed gaar ahaana dhagaxley duuniga laquutana dhamaliyu f d iyo waxa dhiiba keer bay dadku igu dhahayaan haryahaba dhammaantood dhanka noloshu waa isku mid waxba laysma dhaamo looma dhoofi karo meel lama dhaafo xagar dheer dhalinyariyo waayeel jeelna ka bannaan bay dadku wada dhex jiifaan aqal dhibicda roobka iyo dhaxanta iyo qabowga iyo dheelka aad ku gelayso dhisan meesha kuma yaal bulkeeti dhooqaa marka daadku dhinacyada kaaga soo dhirbaaxana kugu soo dhacaya hooy laga dhig hooy laga dhigtaa abwaan horaa wax wuxuu wuxuu dhahay dhul hisheeye dheef male habeen dhexiti mooye soomaalidu dhib badana maxaa dhiisha ceebeed dhabarkeeda ku xidhxidhay sirafteedan dheelidi kama dhiidhiyeyse markaan aada u dhooxeen dhadhansaday warkeedana dhalanteed rurmoodada hadba dhabiyo ceeryaan dhaankeeda ku hungoowo haba ceelka loo maro dhaayaheedu ma arkaan sida awr dhunkaal maray sida awr dhunkaal qaba bay meelaha dhadhacaysaa haba ceelka loo maro dhaayaheedu ma arkaan allay leeya waxbaan dhacay soomaali ku dhacay oo waxooti ka dhigay ma garatay aada iyo aad aad iyo aad aad iyo aad muddo intee leegaad xerada qaxootiga aad ku nooshahay dhadhaab soddon sana ku dhowahay iyo soddon sana ku dhow n soddon sano iyo dheeraadaad xerada qaxootiga dhadhaabaad ku nooshahay nin abwaanana waa tahay barnaamijka horta caweyska washington ma dhegaysataa aada weyn waan dhegaystaa haye wax aad ka xusuusato ama wax aad hore u dhegaysatay aada uga dhegaysatay barnaamijkan oo marka ugu horeysa aadna xusuusin karta ma jiraa
waxaan barnaamijkan baa adigu inta badan igu waa aada igu qaaliya ilaa iyo laga soo bilaabo labada kun iyo toddobadii maalintii dhidibada loo taagay v o a ya cajiib inaad maalinta qabsanayn inaad maalintaa xusuusataaba cajiiba waad saxan tahay labada kun iyo toddobadii haa waan waan joogay meelgarow agteeda abaan joogay oo aan aaday oo wa- waktiyo qabowyadu gobollada bari ay ka dhici jireen weeye meel yaro meel ma- maqaaxi aanu haysanay aanu ku dhex amoonayna oo i- iyadaan dab baanu shidan jirnay hal sa nusu saac bay soo geli jirtay waa runtaa nusaac baa lagu bilaabay waa saxan tahay taariikh baad haysaa
kawdhe de waa adigu intuu qudhac jirayba waan dhegaysanaya waan ku weli aad iyo aad aad iyo aad intaasaa nagaga fila mar haddaad sheegtay sanadkii idaacadda la furay iyo daqiiqadihii lagu bilaababa haddaad sheegto halkaasaan uga haraynaa barnaamijka caweyskana halkaasuu soo dhexgelaya wuu ku jiraa marka nin abwaana tahay n maxaad jeclaan lahayd caawa inaad nala wadaagto barnaamijkan waa waa lagu caweeyaa n dadka iyo wuxuu isku xiraa bulshada soomaaliyeed ee adduunka dacaladeeda kala jooga wuu halkan ku madadaaliyaa marka bal adoo caawana fursad u helay barnaamijkan madadaaladiina qeyb ka ah bal tix baad noo tirisay aad ku cabiraysay qaxootiga iyo dhibaatooyinka iyo sida u eg tahay iyo nolosha meesha taalla nolol qaxooti siday u eg tahay n waxyaabaha aad ku madadaalataan inta xerada la joogo ama adiga shaksiyan waxyaabaha aad ku madadaalato ilaan waxaad sidaad hadda ku cabirtay tixdii dhoweyd waa meel xiran oon banaanka looga bixi karin oo dusha uun ka furan mar hadday saas tahay maxaad ku madadaalataa
de qofku damiir buu leeya jacaylkuna marba buu na soo doontaa de jacaylku waa wax aniyo uu iska waa jacaylkan waa waxa jacaylku waxaan malaynayaa marba ma- marba noogu yimaadaa meesha noogu nagu soo doontaa oo xerada qaxootiga xagguu usoo maraa soo tale leeyahay albaababa male
koorku ka soo degaa niyo waxan waa rooxaano niyo dushay ka banaanta Hay, Waa hay.
kee dusha ka banaan waa gartay cirku ka soo degaa haya xidigaha iyo qoraxda iyo wuxuu la socdo garan mayno haddaa wadaan malaynaya maalin oyto igu soo degay haye muxuu kuu keenay laakiinse waan iskala hadla waan iskala hadlay de haye waxaan ku yidhi jacayl iyo ho iga qalle nabadgeli marnaba ha igu soo marnaba ha igu soo qaldamin guurkii qaali buu noqdoo gabdhuhu iyagaa qawaday nimaan qurba joog ahayn oo aan qarash badanna wadan jacayl yahow iga qalle sa- sabool qaawan baan ahoo noocaygan ma qaabilaan salaanka ma qaadayaan midaan ii qalmayn aniga oo aanan ku qancayn marnaba maxaad qoorta iigu gelin jacayl yahow iga qalle diyaas baro qaar la dhaho oo malaha shanta qaaradood dharaarba ka qadeeya meel hablihii naga wada qarribay dee lacag badan iyo wax badan bay wataan oo waxunba ma garanaysaa ee soo tiila lahaa soo tiila lahaa abaan soo tiila lahaa jacaylku jacaylku qarash iyo waxaa shaqadiisa maaha isagu qofka uu rabo iyo waxa uu rabo unbaa u dana xaggee iska qabanaysaa waa sheekada jacaylkii baa cimla waa- caashe jacaylkii baa cimushir buu noqday haye yaa ka ganacsada jacaylka laftiisii jacaylkii baa baa cimushir noqday yaa ka isaga ganacsada isaga isaga uunbaa isku ciise iska urursaday dee akhrisabar iyo waxay baa qaaday haye
kowdhe dee anugu kollayta waxaan ku yidhi jacayl yahow iga qallay ma kaa qalleeye ma kaa qalleeye markaa mise weli wuu soo socdaa oo maaragtay dhaga male Waa uu soo waan is waan is hor joognaa adduunyada dhammaanteeda xangoysinaa tahay indha kuma arkaano ageysiisma dhiibtide awooddaada mooye amar qahaadan mayside halkan laga ordayn iyo halistahaad abbaartaa ummadii dhamahayse ummadii dhamahayse asaguri fikahagi aqalkeed ku hoyataa abuurtaadu waa maxay isi iyo jinkee tahay horta inayaa tahay horta inayaa tahay jacaylow ayaa tahay horta inayaa tahay warta inayaa tahay jacaylow ayaa tahay adduunyada dhammaanteed arxanku hoysinaa tahay aan aqooni naxariis bilayahay ku aragtay ayaydaadii hore iyo awowgahaa la garan waa ummadii dhammahaysee hooyadaha ma inannimo abbahaa ku guursaday hooyadaha ma inannimo abbahaa ku guursaday horta inayaa tahay horta inayaa tahay jacaylow ayaa tahay horta inayaa tahay bur burti iyo sooreydaan isku haysanaa haye weerar iyo weerar celis
haa waa halkii waa halkii axmed cali cigaale dagaalkii labaad sidiisii difaac iyo weerar baan ahay dagaalkii labaad sidii siiye dagaalkii labaad sidii siiye difaaci iyo weerar baan ahaaye miyaan dib u laabanayaa ay haya dad iyo hadalkooda ha maqlin daryeel baa jacayl dawaye dadaalo dantaada raac ka soco xasuusan la gelin halkaa aad iyo aad marka dantaada miyaa ka raacatay mise isaga ayaa kaa raacday ma isaa iga raacday dhegeyso Ay, ay.
saaskay hoosu maraye goode aye
qudhaaduba waad ogtahay waxaan kuli jecelyah iga qalle qudhaaduba waad ogtahay qaxooti inaan ahoon ku jira jeelkaa qafilan dushuna ay dushuna ay qalaalan tahay dharaartii qoraxa kulayl leh habeenkii eh, baraf qabow leh nolosha nolosha aada u qaabka daran qiimeeyo iga xisho jacayl yahow iga qalle faraha iga qaa faraha iga qaad haddaba warhoy hay warhoy qajiloo idaa naftayda qalalaasa iyo hagelin qaxar iyo wareer saaxiib qasab iguma lihid wuxuu alla ii qoriyo nasiibkaygaan qabaa yartaasaa quruxla iyo tanaa qalanjoo ka daran qowlkaa inaad igu tiraa waxaan u arkaa shirqool aniga hayga tuurin qow qar iyo buur hayga ridin jacayl yahow iga qalle cilmiye qays baan diliyo leyliye hodan baan qabriga anigu u qodoo aan dhigay walaadan aniga igu qaldayn jacayl yahow iga qalle gawdha anigu waan jacaylka anigu waan iska celinayaa ni- aniga jacaylka aniga jacayl wayna wayna naga dhex taaganta markaa ma kuu soo jawaabay markaa jacaylkii ma kuu soo jawaabay Weli wuxuu isoo jawaabaa dee maya waa aniga oo- waan iska celiya beriya saa dambe iyo mid isoo jawaabi doono iyo bisha dambe midna aanu garan maayo dhegtaad dhegtaad ka hor haysaa ha w- waa hanuda waa waxaa weye waa gaashaankaan u daruuray waa gartay n dhinaca heesaha sidee isku tihiin jacaylkii waad sheegtay laakiin n heese badan mar haddii jacayl la sheego ama lasoo hadal qaado ama lasoo en, magac dhabo n heesihii soomaalidana meesha way soo gelayaan marka marka in- Awowe.
inta inta aadan samayn tixdan jacayl yahow iga qalle heesihii kale ad adeegsan jirtay maxaa ka mid ahaa de waxaa ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa de markan jacaylkaan heshiiska laaha bay hayde a intuu cilaaqaadkiina fiicnaa ha ha waxaa ka mid ahaa iyana waxaa jirtay qiso kaloo ka dhacday meeshan oo meeshan faafi iyo lagdheeraa la dhahaa moogtahay haye laba laba county oo isku xiga sidaas oo kale unba iyadana niyo gabadh iyana layga la macnaha meeshan falay wax falay iyo waxbaa la sugaayo waxbaa la saadaaliyaayo hebel buufisuu ku baxaya buufis iyo waxbaa dadkii yaa maanka ka qaadayo dee waxunba eh, la sugaa haye gabadh iyana waan iska sugayay oo aan islahaa malaabtana waana la isqaadaa oo aan isku si banaanayn oo wadahadalla naga dhadhexayn jiray a ba iyana waxaa jirtay een, ba maalin nin caynkaas oo kaleo isna niyo waxa wey kharasha wata unba aniga waxaa laigu musalliday ba dadka lacagta wata unba mid walba iga qaada marka lacagtaa weerar kugu adiga aniga lacagta weerar uga beeraha iga tirsadeen baan umalaynaya nin walba wuu iga qaadaya Ta- ta- taan calmadaba niyo cidunba la la cararay waa gartay Een, marka waxaan ku yidhi waxaan tirsaday faras haye waa kuwa dee soomaalidu fanaan afaanintu waatay shimbir yahow galayl yahow qorax yahay waa waa tan wax walba la dirsado moogtahay aad iyo aad wax walba qola kastoo waxbay dirsataa nin eh, fiid meerta duushaay iyo far gorgor iyo gaadhsii waxyaalahaas oo kale markaas anigu faras baan baan dirsaday faras markii layga qaaday gabadhii ha markaa mahaadku ka dheerayaa baad leedahay mise faraskaasaad adigu is leedahay isagaa isagaa ku filan hawshan
de waxaan oo diyaaraddu ka dheerayaa waan isleeyahay ba anigu eh,
waa gartay
diyaaraddu ka dheerayaa waan isleeyahay markaasa waxaan ku bilaabay ha
intaan faakisyada iyo facebook qoraalka iyo fariimaha gudbinaya iyo far- eh, facebook qoraalka iyo fariimaha gudbinaya iyo farsamada casrigu iman gaadiid la fuulo dadka meel fogeeyaba adigaa u fiicnaa fardihii darwiishka iyo xiinfiniilamoodiyow farasyow gaadhsii farduus bay iga tegayseen waa gartay gabadhaan filaaye gabadhaan filaaye faafi iyo lagdheeraba aan ka fiirsanaya xalay fiidkile la tegay faafi iyo lagdheerana xerya waa waa waa halka ay ku taallo dhadhaab waa midna dhadhaabe ku taallaa midna anan anan oo iska anan lagdheeraana iyana dhadhaabe waa gartay gabadhaan filaaye faafi iyo lagdheeraba aan ka fiirsanaya xalay fiidkile la tegay dusha ii firaasho sida falaga ila duur fadlan aada u dheere intaan filinku iga guban dadku igu fadeexayn yaa ha iga biisa foorjada waa gartay ha iga biisa foorjada waa tan laygu foodhiye ee markii waxaa la ayo ninkii ninkii waa laga waa laga dur waa laga durqaaday baa layidhi moogtay waxaan idhi nacas laygu falaybaa aadmiga fadqalaliyo fawdo lagama waaye nacas lay- laygu falaybaa ila ficiltamayee faamilkee faamilkii faamilki faamilka ilahayduu ku fa- ku faraqay lacaguu ku faraqo yartu waa falay suge bisha february weri iyo abril baa la filayaa inay fiilan aadee waxaan tahay iyadoo ha ku xambaarto ha ku qaado ay anigii roonaa bay rogat marka yartu waa ba- falay suge bisha february iyo abril baa la filayaa inay fiilan aadee anna faran ma haysee fadlan aada u dheere fardihii daruush iyo xinfiriilamoodyow faras iyo gaarsihi farduus bay iga tegisee ma garat ma ku gaarsiiyey markaa mise waxba uu qaban waayo faraskii Wallahi, wallaahi ima gaarsiin oo iga hor kacay Eh, baalayaasha markaan gaariso marayo webiga dushiisa webiga dushiisuba igu halkaasu igula badaasu ila galay eh, webigu ila galayba inaad shimbirihii adeegsatay ahayd markii hore kaa hoos baxdeen
alla markii hore iga hoostay maxaan fursadaha badhkood ka faa'iidaysan waayey fudaydku muxuu i waalay wax fiican muxuu i dhaafshay maxaan filim beena iyo fiidyow iska daawanayey intaanad wax falin ka fiirso mahmahdaa kamaan fikirin lamaan fiqin waaya arag lamaan fiqin waaya arag fandhaalkii iyo xeedhadii markay kala faaruqeen ee ay talafara ka haaday dhantaydiina sii fogaatay wuxuu ficil baasi qaaday Fal- fallaadhaha caashiqee jidhkayga ku faafayaa haddaan fahmi lahaa mar hore sidaa igumay fideen ayad qur-aanaan ku daray caashahayoo ha waxaan idhi facaalun limaa yuriid waxbaa igu fooraree hurdaami naftayda caawa halkaas adigu hadaas halkaasay iskula isku isku- iskula biyey shabad farajullaahi qariibna way dhihi jireen carabtu moogtahay ah waa iska dhowy ah jaariska waa uu iska dhow yahay macnaha ha ha fursadda kasa ilaahay ha fursaddu fursaddu fursaddu way imaanaysaa marka intaasba haddaad oo dadaala haddaad samaysay adigu waajibkaaga waad Ah, gudatay adigu- waajibkaaga waad gudatay marka Ah, nasiibka iyo iyo iyo rajada ilaahay ka war dhowr
marka heesaha abwaaniinta Ah.
ay sameeyeen kuwooda adiga aad maaragtay adeegsato ama ama ama ama ama aad aad ka hesho si Ah.
si xaaladahaaga ay u darsaan kuwee ka mid ah fanaaniintii fanaaniintii hore kuwaan kuwa ila- i- aan- aan aan qiimeeyo ama i- is- wallahi bilahi taa adaa qaadi lahaaba ha wa- kuwee ka mid ah
haya fanaka weyne axmed cali cigaal baa ka mid heesihiisa hee- heesihiisa mid la tuuro male mid la tuuro male a mid la wallaahi mid la Yeah.
tuuro mid la intan mid la tuuro ma mid la tuuro male
ha hey kuwee aad aad- aada uga heshaa oo xaaladaada dejiya iyo qanaamida eh, ninka la yidhaahdo faysal cumar mashtiik ay- allah yarxam Allah- Waa dadka allahu yarxam waa u gudbaynaa isaga laakiin cigaal markaad tidhaahdo kuwiisa ha ha
midee midee midee xaaladaada dejisa
waxay dejisaa heese uu qaado oo een, uu qaado oo een, ifaduuli waayihu manasiini maanto waramadnaani waa cudur fool xuma ninkeede sida lama foorada haba fuul abuura fanashadu garweeyaan fanashadu garwe cashaquma fudude haddii layguud fuuray dafaxana laayo iyo nin caydi weligii casho ceebka ma fogaaday iyo waxyaalahaas dhincayra weligii ceebka ma ceebka fogaade ma fogaaday caaway u darantee xaggee baan cuskada
cakuya howl adduun badana Aduunye hawladuun badanaa macidla cirsiilaan fadhiya cirkaadhee dhulkaadheer caways ma kudaa wayga ciirsantee taaladu ahaa ay wareegsantee aniga culays bay saaranelo allo allo allo ciilkayga bixi in caydi weligii cebka u fogaadi caaway u daranta xaggee baan iskabaa ma garatay
xaggee kale xagga laad ciirsanaysaa
xagga alla- allaan ciirska allaan ciir dee allaan ciirska sugaya aniyo ilaah baan gargaar ka sugi ma haye ruuxan garabsade waa sidaas waa sidaas waa sidaas cabdulaahi aadane sheekh maxamed jowbo oo muddo soddon sano iyo dheeraada ah ku nool xerada qaxootiga ee dhagaxley dalka kenya oo barnaamijka caawa marti igu ahaa caweyska washington barnaamijkana waxaan kusoo xirayaa codka fanaanka axmed cali cigaal intaan mar kale kulmayno waa cashe ibraahim aadan oo idin leh ammaana allah
akuya hawladuun badana ma idila cirsiilaan fadhiya irkadheer dhulkadheer caways ma kududa akuya hawladuun badana ma idila cirsiilaan fadhiya irkadheer dhulkadheer caways ma kududa wayga ciiritantuutaala ay wareegitanteyaaniga wayga ciiritantuutaala ay wareegitanteyaaniga ulaysbaayisaarane allo allo allow ciilkayga bixi in cayri weligii ceebka ma fogaade caaway u darantee xaggee baahan cuskada in cayri weligii ceebka ma fogaade caaway u darantee xaggee baahan cuskada cakuya codobkii qalbiga mahayo carfigii indhaho midiyaan caalmada cidhiidhi ku jirte cakuya codobkii qalbiga mahayo carfigii indhaho midiyaan caalmada cidhiidhi ku jirte caashaq baana hortee anigu la cataabaye haddana caashaq baana hortee anigu la cataabaye haddana dhib kalaygu curatee allo allo allow ciilkayga bixi nin cayri weligii ceebka ma fogaade caawayu darantee xaggee baan cuskada nin cayri weligii ceebka ma fogaade caawayu darantee xaggee baan cuskada calool xumoodaye xalayba gogoshu runtuun xartamuun sidaanu cadibnaaba cadceedi soo baxde caloolxumoodaye xalayba fogashu i cuntuun cartamuun sidaanu cadibnaaba cadceedi soo baxde udurka igu sii darani waa calaacaasha marani udurka igu sii darani waa calaacaasha marani cidejiiday socodkee allo allo allow ciilka iga bixi nincayri weligii cebkama fogaade caawayo darantee xaggee baan cuskada nincayri weligii cebkama fogaade